barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka qiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin arbacaa waana tobanka bisha januari sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dhallinyarada gobolka mudug oo kulan ay yeesheen kaga wada hadlay xoojinta nabadda islamarkaasina soo saaray qodobo doora oo ay ka midka yihiin in la isu guuriyo labaatan dhallinyaro ah si loo xoojiyo isdhexgalka bulshada dhawaana insha allah sidii maanta shirkaba laga sheegay waxaa la qorsheynayaa in toban dhalinyara iyo toban dhalinyara oo labada dhinac iskala socota aan isku guurino marka isdhexgalka si fiican buu noogu soo qabsoomay insha alla intaas inka badanna waa rajeynaynaa inaan ka qayb qaadano waxaa kaloo aada maqli doontaan qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood oo samaysta shirkad ay guryaha ku qurxiyaan magaalada
barnaamijka inta uu socdo waxaan ka marnayn dhinaca heesaha heesa maanta aan idin haynana waxa ay tahay
nafbaad tahay naftayda afowde hadday marweydo nasiibkii ka bada xiska noole waxa noloshayda
furaha furaha noloshayda ho waa codka fanaanka guuled simba dhegaystayaal idaacaddaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta ay laba qarax ka dhaceen magaaladaas qaraxa koowaad ayaa ka dhacay degmada hodan saaka wuxuuna ahaa mid ka dhashay walxaaq qarxa oo lagu xiray baabuur laba qof ayaa la sheegay in ay qaraxaasi ku dhaawacmeen qaraxa labaad ayaa la tilmaamay inuu ka dhacay degmada huruwaa waxaa la tilmaamayaa in lala eegtay guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmadaasi kaas oo ka badbaaday qaraxa boliiska ayaa sheegay in ay baaritaan u wadaan
madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jin un ayaa arbacadan maanta sheegay in haddii shuruudo dhowr ah la fuliyo uu rajeynayo inuu si foolka foola ula kulmo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyabooha wadahadalkan ee madaxweyne muun ee dhiiggiisa kuuriyada waqooyi ayaa imanaya maalin kadib markii diblomaasiyiin ee labada kuuriya ka socda ay yeesheen wadahadaladoodii ugu horreeyey tan iyo bishii disembar ee sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii madaxweynayaasha kuuriyada koonfureed amaan idhaahdo madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa warbaahinta oo ku sugan magaalada ziyool u sheegay in kulanka laba geesoodka ah uu noqon doono mid ka weyn kulan waxaana intaasi uu ku daray in waxyaabo cayiman la damaanad qaado ka hor inta aan la fadhiisan ama aanu la kulmin kim jong un
garsoore heer federaal oo maraykan ah ayaa maamulka madaxweyne donald trump ku amray in lagu sii dhaqmo xeerka haatan jira ee mamnuucaya in la tarxiilo carruurta iyaga oo yar maraykanka si sharci daraa lagu keenay bishii sebtembar ayaa maamulka madaxweyne trump waxa uu joojiyey ku dhaqanka xeerkaas maamulka ayaa golaha kongareeska u qabtay lix bilood si ay xal ugu helaan ku dhowaad siddeed boqol oo kun oo qof oo uu amarkaasi saameynayo
laba wariyo u shaqaynaya wakaaladda wararka ee reuters oo lagu xidhay dalka myanmar ayaa lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen xeerka sirta ee dalkaasi dacwadoogayaasha ayaa keenay eedeyn ka dhan ah walong iyo kianzo oo arbacadan maanta ah kadib ee maxkamada lagu keenay amaba lagu soo hortaagay magaalada yong waxaana labadan wariye la xidhay bishii aynu soo dhaafnay ee disembar labayo tobankeedii kadib markii lagu eedeeyey in laba askari oo booliska ka tirsan ay siiyeen dukumentiyo sir ah xilli ay casho wada lahaayeen
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal aynu gudagalno qodobada barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno dhallinyarada gobolka mudug ayaa dhowaan yeeshay kulan ay kaga qayb qaadanayaan sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada gobolka islamarkaasina ay uga hortagi lahaayeen colaadda iyagoo sameeyey guddi labada dhinac ka kooban oo dhallinyaro ah sidoo kalena waxaa isla garteen in la isu guuriyo labaatan dhallinyara oo ka kala socda koonfurta iyo waqooyiga magaalada gaalkacyo si loo xoojiyo isdhexgalka labada dhinac warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
dhalinyaro ka kala socotay waqooyiga iyo koonfurta gaalkacyo ayaa magaalada loogu soo gabagabeeyey kulan isdhexgal ah oo maalmo u socday kadib markii dhallinta ay isla garteen in muhiim ay tahay qabashada kulan looga hadlayo doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan nabadda gobolka mudug gudoomiyaha dhalinyarada gobolka mudug ee puntland jacfar yuusuf cabdalle ayaa ka warbixiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay
waxaa ka mid a qodobada ay dhalinyarada ay soo saareen waxaa ognahay dhalinyarada gobolka mudug koonfurta iyo waqooyiga galmudug iyo puntland waxaan ognahay inay iskood wax u qabsan karaan oo maxaa la oran jiray aysan hay-adna wax ka sugin aysan dowladda wax ka sugin aysan sugin cid maxaa la oran jiray isku keenta iyaga inay iyaga iskood isku yimaadaan aayahooda ka tashadaan horumarkooda ka tashadaan horay u socdaan colaadaha iyo mataqaana waxyaalaha sababi kara burburkana ay ka hortagaan marka qodobooyinkaasa ugu muhiimsanaa maasha allah waa laisla qaatay waana isla maxaa la oran jiray iyadoo ficilana waxa weeyaan waxawey isla shalay ayaa la bilaabay oo waxa weeyaan magaalada ayay tageen dhalinyarada goobaha ganacsiga ayay tageen meheradaha iyagoo lajid ah shaahe ay ka cabayeen magaalada dhexdeedana ay ku lugeynayeen marka taasi waxay hordhac iyo maxaa la oran jiray iyo horumar ay u tahay in dhalinyarada kalsooni ay iska hesho isdhexgalkana ay xoojiyaan mar walbo iyagoo mataqaana cidi aan wehelin oo cidi aan isku keenaynin iskood ay isugu yimaadaan iskoodna mataqaana uga shaqeeyaan nabadda iyo isdhexgalka gudoomiyaha dhalinyarada gobolka mudug ee galmudug caydiid maxamed cali xasan ayaa faahfaahiyey muhiimadda isu imaadka dhalinyarada iyo qodobadii kulankooda ay kaga hadleen
waxaa looga hadlay dhowr arrimood waxaase ugu muhiimsanayd in midnimada dhalinyarada iyo qaabka isku dhexgeli lahayeen aan ka hadalnay waa qodob qodobka labadaasna aadka muhiimka u ah waxa ahaa in dhalinyarada gaalkacyo ama dhalinyarada gobolka mudug ee puntland iyo galmudug kasoo kala jeeda ay yeeshaan guddi ay ku mideysan yihiin waana markii koowaad abid la isugu yimaado arrintaas arrintaas waa laga arrinsaday waa dood kabacdi waxaan isla qaadanay inaan toddoba iyo toddoba qof isku darno toddoba iyo toddoba qofna waa magacawnay afar iyo toban qof oo ah guddiga dhallinyarada ilhaan xasan cali oo ka mid ahayd dhallinyaradii ka qayb gashay kulanka ayaa sheegtay in labaatan dhallinyaro ah oo ka kooban hable iyo wiilal la isu guurinayo kuwa oo ka kala soo jeeda labada daan ee gaalkacyo si loo xoojiyo isdhexgalka dhalinta labada gebi ee magaalada gaalkacyo dhawaana insha allah sidii maanta shirkaba laga sheegay waxaa la qorsheynayaa in toban dhalinyara iyo toban dhalinyara oo labada dhinac iskala socota aan isku guurino marka isdhexgalka si fiican buu noogu soo qabsoomay insha alla intaas inka badanna waa rajeyneynaa inaan ka qayb qaadano waxaa loo doortay in kulanka dhexdiisa laga sheego toban iyo toban labada dhinac ah oo hable iyo wiilale laisu guuriyo waxaa loo doortay dabcan dee haddii toban dhalinyara iyo toban dhalinyaro ah waa wax beermay oo xagga iyo xaggaba waxay noqonayaan moogtahay saameyn bay jirta ay ku yeelanayaan ilmaha xagga abti baa loo noqonaya xagga adeer baa loo noqonaya waxay noqonaysaa faamil ballaaran qaran ballaarano weyn baa kasoo baxay awalka hore waa laisguursan jiray laakiin hadda xoogaa waxaa kala yimid colaadihii gobolkii wixii ka dhacayay baa waxay kala keeneen in dadkii ay kala fogaadaan is-aaminaadii ka lunto marka anagu waxaan rabnaa maadaama aan dhalinyaradii nahay mustaqbalkii awla waxaan dhihi jiray mustaqbalkii berri baa tihin laakiin hadda waxaan leenahay mustaqbalkii maanta nahay wax kasta waa inaan anagu ka qayb qaadanaa hadday noqoto dibdhuska dalka hadday noqoto in wadankeena sida nabadku heli lahaa waa inaan si kasta marxalad kasta aan u marno marka saas darteed baan u dooranay in tallaabada ugu horeysaan qaadi karna arrintaa ay tahay muddooyinkii dambe magaalada gaalkacyo waxaa ka socday dadaallo ay hormuud ka yihiin dhalinyarada labada dhinac kuwa oo doonaya in ay kaalin muuqato ka qaataan xal u helidda colaadaha kusoo laalaabtay gobolka mudug
waxaan qabaa dadaaladii dhalinyaradu ay samaysay inaan in badan ku guuleysanay waxaa tusaale ahaan ah markii waqooyiga shir uu ka dhacahayo in dhalinyaro la waardiyeynahayo waqooyiga la geeyo ama koonfurta markuu shir ka dhacahayo dhalinyarada waqooyiga la waardiyeynayo in dhanka la keeno alxamdulilah waxaa ah inaan dheg jalaq loo siin oo dhalinyarada iyagoo baabuurtooda wadata ay waqooyiga tegahayaan marna koonfurta tegahayaan waxaa xusid mudan in dhalinyaro fara badan ay isbarteen oo magaalada habeenkaasi lagu wada caweynayo waxaa xusid mudan in lacag contribution oo dhalinyaradu aargursadeen ay habba dhan ay taallo oo shaqo looga qabanayo tallaabada ugu horeysa dhalinyarada qaadayan waxa weeyaan in la xoojiyo wacyigelinta iyo isdhexgalka hadda bilowday awalna hore usoo socday in la xoojiyo in mataqaanaa dhalinyaradu ay mataqaanaa ay xor yihiin ka wada shaqeeyaan horumarka isxilqaan ayaa socda barnaamijyada isxilqaanka socda oo ka socda dhalinyarada dhinaca galmudug iyo dhinaca puntland in mataqaana la mideeyo oo iyagana hore loo wado waa tallaabooyinkaas tallaabada ugu horeeya aan qaadayno annagoo wada jir ah in dalkayga aan quruxsanno horena aan u soconno cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dowr wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan baawa idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a da ka imanaysa washington haatanna laascaanood shaqala-aantu waxay ka mid tahay caqabadaha sannadihii ugu dambeeyey haystay dhallinyarada soomaalida hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro la imaada fikrada ay kaga gudbayaan caqabadaasi qaar ka mida dhallinyarada magaalada laasacaanood ayaa dhowaan samaysay shirkad u gaar ah oo ay ku midoobeen shirkadan oo ay isla dhallinyaradaasi ka howlgalaan ayaa ka shaqaynaysa qurxinta guryaha magaalada wariyaha v o eda laasacaanood cabdikariin olol ayaa dhallinyaradan ka waraystay sida ay u shaqeeyaan weliba iyo fikradda sida ay ku keeneen bal iga waran shaqadan aad qabanaysaan iyo xirfadiinnu siday tahay wallaahi horta dad dhallinyaraha waxaa fiican horta inay wada shaqaystaan rag badan oo dhallinyaraha baa jira laascaanood ka shaqeeya si wanaagsan bay u mariyaan laakiin shaqooyinka waxay tahay waa shaqo qurux badan oo isku biiray lix nin baanu nahay lixdaa ninna shaqadaanu helna haddaan qol helna waa ka wada shaqaynaa haddaan laba qol helna waa ka wada shaqaynaa shaqada ugu faraha badan a qabataan waa nooca mana waa nooca ay sheegeen sharxaadaha guriga wajahadaha hore la sharaxayo dabaqyada ii sheegeen baloorka lawaxayna oo kale ayuu noocadu wixii shaqaa rinji naga soo arbaxa waanu qabanaa oo qurxinta guriga ah rinjiga oo kale markaad guryaha marinaysaan oo kale qaababka ay ka kooban yihiin iyo sidaad isugu dartaan rinjiyaad idinku samaysaan ma jiraan haa waa jiraan rinjiyo fara badan baa jira qaar baa ii sheegeen rinjigiis asagoo marsan rinjigiis la waayayaa marka waxaa noqonaya sida rinjiga aad samayso laakiin qaar baan la waayayaa qofkan wuxuu doonaya rinjigiisa hore in lagu celiyo marka waxaa noqonaysa marka adigu inaad samayso xifradda dad qaar aanan lahayn baanu leenaha annaga oo samaynta rinjiga kalar ayuu nooc kalar ah sida haddar cagaarka kale haddii la waayo laba midab baa laysku daraa oo ah waxaa laysku darayaa huruud iyo ii sheegeen scape buluug baa laysku darayaa novel green baa soo baxayo markaa ifaya dhallinyar ahaan sidee baad isugu xidhantihiinna wallaahi horta si maamul baanu leenahay gooni ah marka annagana si nidaamsan baan iskugu xidhannahay laakiin waxa maamulka waxaan u baahannahay in meel dadku ka soo jeestaan in la helo waxyaabaha caqabadaha idin haysta maxaa ka mid a bal iga waran maadaama idinkoo rinjiyada guryaha marisaan oo aad xirfad keenteen inaad ku midowdaan laakiin loolkaa kale markaad tagto waxaad arkaysaa gidaarka oo dhabanka la saaray maxaa keenay waa qalabka guriga gelaya oo macajuun wax la yidhaahdo macajuunkana dad yar baa yaqaana laascaanood ka yaqaana ma faant qofka haddaad tirahda macajuun baa loo baahaya wuu garan waayaa gidaarka in liisha laga dhigan wuu doonaya niis lagu salaaxiyana waa garooso marka waxaan doonayna marka farsamooyinka noocaasa inaan laascaamada kusoo kordhino oo liishada ah sida dhakhtarka kole loo waxeeyey dabaqal haddana taaganahay sida hore looga waxeeyey aad arkayso laftaada indhaha kuwa macalinka ay yihiin markuu qofka dhallinyarada idinku soo biirayo doonaya inuu rinjiilo noqdo waxyaabaa looga baahanya maxaa ka mid ah shaqo nidaam kala dambayn ma jiraan waxyaaba aad leedihiin oo kale oo aad u baahantihiin sida in waxyaabaha gacmaha la gashto afka lagu xidho kolfarsadii gacmaha la gashanayay ruulooyinkii lagu shaqaynayay jiingado waxaa jira oo ii sheegeen wax lagu mariyo ii sheeg qalab lagu buufiyaa jira jiingada laftooda ma hayno iyo qalabkii dhammaay lagu shaqaynayay oo ahaa buufinta rinjiga lagu buufinaya qalabka lagu marka labadaano magaca ku bilaabaya waxaa yidhaha mursal dibad bros runtii waxaan u mahad celinayaa cabdikariin olol oo maanta charles noo siiyey inaan dareenkayga kaga dhiibano gaar ahaan xirfadda cadaynta anigu kolley aqoon kalaan leeyahay shaqooyin kaloo fara badan ma qabtaa macnaha maan aaminsanayn waxa in la baran karo runtii jaanis fiican buu siiyey hadda waxaan shirkadda guddoomiye ku-xirmaan ka ahay runtii
waxyaabo kalaad baratay ma jiraana
haa runtii waxaan shaqooyin kale aan qabtaa mar macallin baan ahay shaqooyin kale oo macnaha caafimaadka waan qabtaa runtii laakiin waxaan haddana xirfadda baan ku sirsaday waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inay ii noqoto xirfadda keliya anay khaaska i ah sababtoo shaqooyin kale wax iska dhammaan karaa runtii taa injineerka cabdiraxmaan baa jaanis iga siiyey runtii waxaan kaloo halkan doonaya inaan ka sheego wax badan oo magaranaysa gobolka u baahan yahay oo baahida xagga cadaynta bulshada waan kaa qabtirnaa runtii dhalinyaro fara badan oo shaqa abuura shaqa abuur waanu samaynaa marka kolley meel wanaagsan baynu maraysaa bal ka warran markay dhallinyarada ku arkaan adigoo mara rinjiyeynaya guryihii oo kalarada marinaya mara kombyuutarkii fadhiyo oo shaqaynaya bal ka warran shaqadaas sidee u arkaana runtii isbedel bay tahay isbedel weyn bay tahay waana horumar runtii dhalinyaro fara badan waxay tahdaa badanaa anna waxaan doonaya inaad shaqadan barto insha allah anna waxaan kulwana soo dhaweynayaa isbedel weyn bay tahay macnaha bulshadana kolley macnaha farxad bay u tahay inaan xirfadan barto marka ka warran dee aqoon kalena waad leedahay oo waxaad leedahay yaan layska fadhiyin oo adoo xafiis ka shaqayn karaya haddana aad xirfad kala baran karaysa
runtii waxay aan diyaar u ahay inaan shaqadii sii jibaarno oo xirfadda magaranaysa aan ka midha dhalino runtii fikrado fara badan oo macnaha aanu shirkadda u samaynay kuwana ka ahaa qaar ahaan qaybta technologiga qaybta marketinga inaan suuq gelino oo macnaha xafiis markaan shirkadaan samayno qayb weyn baan ka ahaa runtii waxaan rajeynaya inaan horumar ka gaadhno haddii lahayd waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay wariyahayaga laascaanood cabdikariin olol oo warkaasi amaba warbixintaasi nala socodsiinaya kuna wareysanaya magaalada laascaanood qaar ka mid a dhallinyarada magaalada oo sameeyey fikir ganacsi amaba ku midoobay shirkad ay iyagu shaqo abuur ka heleen islamarkaana ay magaalada guryaheeda ku qurxiyaan haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waa heesta muna iyo weliba guulasinba
nolosheedi nafteeda nafteedi inuda habeerkiyo jirhka dhashee nabi yuusufe markaan ku helaa nasto karaystani taaqade muunahay nolosheedi nafteeda nafteedi inuda habeerkiyo jirhka dhashee nabi yuusufe markaan ku helaa nasto karaystani taaqade niyadiya qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo laha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaahoo niyadiya qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo waha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaahoo ha ifacaashaquu hanuuro hanaax sidii dhallaanka ha ifacaashaquu hanuuro hanaax sidii dhallaanka ha ifacaashaquu hanuuro hanaax sidii dhallaanka faashaqu hanuuro hanaax sidii dhallaanka afaal tahay naftayda afowde hadday marweydo nasiibkii ka bada xiska noole waxa noloshayda ho noloshayda ho وهقف عاشق وهنوره هناحس دي دلانكا هقف عاشق وهنوره هناحس دي دلانكا وهقف عاشق وهنوره هناحس دي دلانكا هقف عاشق وهنوره هناحس دي دلانكا هقف عاشق وهنوره hanaaxsidee dhallaanka ha ifo caashaquu hanuuro hanaaxsidee dhallaanka ha ifo caashaquu hanuuro hanaaxsidee dhallaanka ha ifo caashaquu hanuuro hanaaxsidee ha ifa caashaqu ha nuuro ha naaxo ha naaxo sidii dhallaanka waa heestii muna iyo weliba dhegeystayaal fanaanka guulatin ba haddaynu intaasi kaga soo gudubna waxaad ku dhegeysaneysaan idaacadda duhurnimo ee v o a-da ka imanaysa washington haatanna bal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo weliba halka la kala marayo aan saaxiibka jamaal axmed cismaan oo stuudiya igu heliya aan ka codsado inuu inoo dul maro
mahadsanid shirwac dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la dheelay kulan ka tirsan koobka evel kaabka ee dalka ingiriiska shalay tole naadiga manchester city ayaa la dheeshay naadiga bristol city kulankaas ayaa waxa uu ka dhacay gegada ethad stadium waxaana naadiga kubadda cagta ee manchester city looga hormaray gool ciyaaryahan reid uu dheliyey kooxda bristol daqiiqadii afartan iyo afraad kaasoo rigooro ahaa hayeeshee kevin debroyn ayaa barbariyey daqiiqadii shan iyo kontonaad waxaase wadnaha gooyey naadiga bristol city gool uu ka dheliyey daqiiqadihii dheeraadka lagu daray ciyaarta ciyaaryahan sergio aguero ciyaartan waxay ku dhammaatay laba gool iyo gool sidoo kale dhegaystayaal waxaa jirtay in kulamo ka tirsan kooba dalrey ee dalka spain la dheelay naadiga atletico madrid ayaa ku barbartay naadiga liada esbortio oo ay kaga adkaatay saddex gool iyo waxba valencia ayaa afar gool dirtay naadiga las balmas nisi monaco oo koobka league kaabka dheelayna ee waddanka faransiiska waxaa laba gooli gool ku adkaaday naadiga monaco ee dalkaasi faransiiska dhegaystayaal waxaa sidoo kale jirta in maanta kulamo kale la dheeli doono koobka rober kaabka ama efel kaabka waxaa naadiga chelsea arsenal uu yahay kulan xiiso badan kaas oo indhaha lagu hayo waxaa sidoo kale dhegaystayaal la dheeli doono kulamo ka tirsan kooba dalrey alaves waxay la dheeli doontaa naadiga formentera halka villarreal iyo laganisna ay wada ballansan yihiin waxaa sidoo kale dheeli doona real madrid iyo numencia koobka liikaabka faransiiska ayaa kooxuhu waxa ay isku arki doonaan naadiga rain waxay la dheli doontaa naadiga toulouse omion waxay la dheli doontaa naadiga b s g halka naadiga monteveq ay la dheli doontaa naadiga angeles dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas ayno joogto
jamaal axmed cismaan dhegeystayaal aad buu mahadsanyaho xubintii ciyaaraha iyo weliba wararkii ugu dambeeyey halka la kala maraya nala socotiinayey aan jamaal mar kale ka codsado aynu dib ugu noqonno inuu inoo dul maro wararkii adduunka ugu waaweynahaya jamaal xildhibaan iiraani ah ayaa sheegay in ku dhowaad saddex kun iyo todoba boqol oo qof loo xiray banaanbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda iiraan ee dhowaanahan ka dhacayay waddankaas taasoo ugu dambeyntii ka badatay tiradii hore loo qiyaasayey in dadka la xiray ay ahayd maxamuud sadiiqi ayaa tiradaasi ka shanqariyey talaadadii mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee iiraan hay-adaha xuquul insaanka ayaa ku baaqaya in iiraan ay si deg deg ay u baarto wararka sheegaya in shan qof ay xabsiga ku dhinteen kadib markii dad fara badan loo xiray dibadbaxyadii ka dhankaha dowladda dhowaantan garsoore heer federaal oo maraykana ayaa maamulka madaxweyne donald trump ku amray in lagu sii dhaqmo xeerka haatan jira ee mamnuucaya in la tarxiilo carruurta iyagoo yar maraykanka si sharci darraa lagu keenay bishii sebtembar ayaa maamulka madaxweyne trump waxa uu joojiyey ku dhaqanka xeerkaas
waa hagaaga jamaal aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayo wararkii adduunka ugu waaweynaa qaar ka mid a gabagabada idaacadda ayaan dhegaystayaal kusii soconaya haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacyo kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan codka fanaanada sahare axmed cabdilaahi saare ilays
holow sheegiyo ha hedu badana abjacaylkow taato taato taato dhaxli wayday wayday wayday hadalkii holow sheegiyo ha hedu badana hadabadba waa waacayne habashaadan i haysaa show looma taakeloe qalbigadoo tegayo ku tallaala ruux ruux ruux kale hadabadba waa waacayne habashaadan i haysaa show looma taakeloe qalbigaga oo tegayo ku tallaala ruux ruux ruux kale toddobaatan jeer baan tashada habeenkii wax kastoo ku talagalo kala tage aroortii matudhe siduu rabo haltuu kuba jacaylkuye allahayo itaage naftu kay taabaysanaa taabkayga soo geli toddobaatan jeer baan tashada habeenkii wax kastoo ku talagalo kala tage aroortii matudhe siduu rabo haltuu kuba jacaylkuye allahayo itaage naftu kay taabaysanaa taabkayga soo geli weligayba kuma talin kuma talin kuma talin uma fedhan fedhan fedhan timahana ragnimaani soo toyin ina doqoygo tolo weligayba kuma talin kuma talin kuma talin uma fedhan fedhan fedhan timahana ragnimaani soo toyan inu daaqoygu tolo talo faroo faroo kahaado malaabti allaa qoran xiisaan tegayniyo wakhtigay tababare siyaanula hawla tacaalabe
waa tahay waan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi fanaanada sahra ilaysa iyo ku luuqeynaysay guunahaadna waxay u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta shirwac iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay dhegaystayaal dhammaantu isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
toddobaatan jeer baan tashada habeenkii wax kastoo ku talagalo kala tage aroortii matudhe siduu rabo haltuu kuba jacaylkuye allahayo itaage naftu kay taabaysanaa taabkayga soo geli toddobaatan jeer baan tashada habeenkii wax kastoo ku talagalo kala tage aroorti matudhe siduu rabo haltuu kuba jacaylkuye